wanaagsan tahay adag goobjoog waa umahad celinaya xiriirkaad ila soo samaysaan waa idinkaga mahad celinaya run ahaantii de furka dee xalay aan ka sheegnay xafladda waxaan u malaynayaa oo warkeen waa iska caddaa dekedan iyo ummadan reer galmudug soomaaliya o dhanba danweyne aada u tira badan oo dalkii goobjoogka odayaasha meesha ka hadla ay ku sheegeen muddo toddobaatan sano lixdan sano ka badan in lagu haminayo la hadal hayo goormaa la furi doonaa marka anaguna de xalay waxaa dawladda galmudug iyo ka wasaaradeydaba aan ugu bishaareynay umada reer galmudug in dekedaan ay maaragtay hadda loosoo diyaar garoobay si isku tashi ah ee dadka reer galmudug oo aan aaminsannahay dhaqaalaha ugu badanee dee soomaaliyeed marka loo la xisaabiyo soomaalida maamul goboleedyada ah in reer galmudug ay ugu hanti badan yihiin in ay dadkaasi si isku tashiya ku dhistaan waan aaminsannahay inay dhisan karaan marka arrintaas ubaan xalad ee xafladeena ka sheegnay iskamana aana sheegin wadahadal ganacsatada reer galmuduga ah iyo aan yeelanay ka wasaarad ahaan ayaan go-aanadaas la qaadanay wixii hadda ka dambeeya waxaan rajeynaynaa inaan dee ficil ku bedelno oo sidii heshiis loo geli lahaa si hordhac ah baan wada heshiinay laakiin hadda agreement lama kala saexanin laakiin dekedan waxaan rabnaa inaan ku dhisno si isku tashi ah ayna wada leeyihiin reer galmudug iyo dowladda galmudug
waayahay wasiir sida adigu aada sheegtaba lix sano iyo in ka badan ayaa la hadal hayay dhismaha dekeda hobyo oo ah marin muhiim u ah reer galmudug iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba adigu hadda ka wasiir ahaan maxay yihiin waxyaabaha tasiilaadka ee kuu fududeyn kara ee kalsoonida ku siinaya in ballanqaadkaagii xalay aada dhaqan geliso
maasanta waa su-aal fiican runtii dee reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed dekedan haminaysa inay dhisantaba weligoodba way jeclaayeen inay runtii ay maalgeliyaan ama ay helaan janis ay ku maalgeli karaan laakiin waxaan isleeyahay ma aysan haynin hogaankii saxda ahaa maalgelinta ay sameynayaan u damaanad qaadi lahaa inay tahay mid ammaan ka helaysa inaan de dhibaata uga soo noqonin annaga ka dawlad ahaan galmudug yani waxaan rabnaa dii si sharciyad ah ayaan u ballan qaadnay inaan ganacsatada sii doono dugnitation sharci ah oo dawladda galmudug hanaankeeda sharciya oo dhan la wada marsiiyo oo wax dhibaata aysan ugu imaanaynin securitigii aan ka shaqeyno oon u ballan qaadno inaan annaga mas-uuliyaddeeda leenahay arrintaasna waxaan isleeyahay ayaa asal u ah dadkii oo dabcan ayada laftigeeda bisaylkii gaaray oo waktigii saxda ahaa wax walbaaba momentum iyo waktiay kusoo aadaan ay leeyihiin idadiilaha galmudug ee dowladda galmudug hadda ka wado iyo maxaan ku idhahda sida ay ugu diyaarsan yihiin dadku ama dawladdu ay ugu diyaarsan tahay marka laysla fiirshaan waxaan isleeyahay waxaa la gaaray ayadana bisaylkeedii laftigeedii hogaankuna kama marno deale midka sare iyo midka anigaan dee hadda wasaarad ahaan ku hogaaminayeen bay u ballan qaaday ganacsatada inaan wax aysan uga imaanin maaragt maxaan ku idhahday maalgelintooda
waayahay iyadoo la ogyahay ahamiyadda ay dekedi leedahay ilaha dhaqaalena u leedahay ayaa haddana dekeda hobyo aada loo wada sugayaa furitaankeeda iyo dhismaheeda oo dhammaystirma marka in kooban ka wasiir ahaan iyo ka aqoonta aad u leedahaba arrimaha dekedaha iyo ganacsiga ilaha dhaqaale maxaa qorsho ah oo kuu degsan marka dekeda ay soo gabagabowdo oo aada is leedahay wax badan ayay ka bedeli doontaa dhaqaalaha galmudug
orta dekedan waxaan rabaa inaan igala wadaago kaysas badan iyo yani qeybooyin kala gedisan deked marka laga hadlayana anaga hadda dekeda aan hamigii u yahay ma ahan runtii dekeda hadda dadka soomaalida ah ama hadda dalka soomaaliya hadda ku yaala ma ahan hamigeygu waa ka waa ka fog yahay dekedan de waxaan runtii de aniga ka wasaarad ahaan qorsheynay qasab maahan de wasaaradan inaan anigu joogi doono ama laakiin qorshaha aan ka hadlayna waxay tahay qorsho ilaa qaadanaya toban sano in maalinba ay qeyb ay noqoto qeybta ugu horeysana ay noqoto qeyb kaafin karta horta dadka reer galmudug dadka deegaanada ku hareereysan ee maamul goboleeda dariska labada ahba in ay aan dhisno labada sano uu soo socoto insha allah gudaheeda inaan dhamaystirno deked kaafin karta ku filan run ahaantii iyo dowladaha maxaan ku irahday sida etoobiya oo kale la leenahay runtii xuduuddeeaan tariigelnahay kadibna waxaa daba soc doona mashaariic lagu ballaarin doono oo marka horeba master balanka guud oo koowaad oon keeni doono ay ku dhisnaan doonto inay dekeda meeshaan ka dhismi doonto ay la tartami doonto dadaha caalamiga maaha soomaaliya dadaha caalamiga ah ee ugu waaweyn adduunka maaragtay hadda asiadan ku taalla inaan ayaan ka fakeraynaa in la gaarsiin karo marka qorsheena koowaad oo horta hamigeenu meesha u socda iyo vishinkeenna waa halkaas weye intaasoo qayboodna waa kala noqon doonaan waana insha allahu tacaala waana la gaari doonaa dhaqaalaha su-aashaada markaan usoo noqdo dhaqaalaha yani dadku waxay keliya ka fiirsaana dawladdu inayla dhaqaale kasoo geliso maamul goboleedyada kaleeto dekeday leeyihiin dhaqaala kasoo gala canshuurtaasa kasoo gala dawladdaa ku dhisan aniga waxaan arkaa midaas mid ka weyn oo ah dhinaca ganacsatada meeshaan deegaankan deegaan aanin muddo ah la imaanin la degin waaye oo jaanisyo aada u tira badan oo runtii leh aalen xoolihi doofintoodii haddii aadad cusbadiyo oo lisbon waxaan ku dhahay toddobaatan kilomitr ku jirta gubiyo ay ahaan lahayd oo hadda ogtihiin habeen kasta in laga qaado boqolaal maaragtay toban labaatan soddon gaari ay intay ka qaadaan etoobiya geeyaan ama maaragtay albisho la geeya meelo kala geeya markaas kaliya la dhoofiyo oo u sahlanaan doonta inay maaragtay maxaan ku dhahdaa toddobaatan kilomitr sideetan kilomitr ay si sahla ku keeni karaan dad xoogsataah oo ganacsataha meeshaas degan oo soo saar qoraa soo saarata kuwa ka ganacsada dhoofintiiyaa lacag dhaqaale kasoo gelaysaa deegaankiiyaa shaqo ka helaya dekeda shaqaynteedaa mid kale laga helaya xoolo dhaqatadii ayaa maxaan ku idhahday dadka dhoofsanaya xoolahooda ayagoo daaqaya ee socda ayay si tartiiba ayay ugu dhoofi karaan dekeda oo aan transportation uusan gelinin xoolihii aysan ka rafaadin baabuur lasii saarin yacni marka dhaqaalaha runtii ka shacab ahaan soo gelaya haddii ahaan le dhinaca ganacsatada iyo dhinaca marumaalkaba yani wax lasoo koobi karo marka waxaan aaminsanahay adii hirgasho ka deegaan ahaan ka dhaqaal ahaan in wax weyn aada iyo aada isu bedeli doonaan kama fiirinayo dhinaca keliya ee dawladdu ah in ayada inkan kasoo gelaya laakiin bulshadao dhan ayaa dhaqaale xoog le kasoo geli doonaa oo wax badan iska bedeli doonaa insha allah waayahay wasiir anago waktiga kaga mahad celinaya ugu dambeyn in kooban ayaad haysaa xilka wasiirka dekedaha galmudug xalay mas-uuliyiin badan ayaad ka horsheegtay inaad ballanqaadkaaga fulin doonto oo qorshahaaga uu meel ku yaalo islamarkaana aad dekadaasi degdega ku howlgeli doonto su-aasheedu waxay tahay maxay tahay hadda tallaabada xigta ee aada qaadi karto ama aad inoo sheegi karto inaad qaadi doonto ee ku aadan aadna u qaadi doonto dhanka dhismaha dekeda hobyo
horta marka koowaad sidaan kuugu sheegaba ganacsatada si hordhac ah ayaan maxaan ku idhahdaa anagu sidii nolo magacaabay kadeegankama aanan imaanin waad na ogtahay ganacsada reer galmudug xoogooda dhaqaalaha ugu badan haystaa xamari muqdishay ka yihiin si hordhac ayaan maaragtay uga heshiinay arrinkaas waxaa noo xigi doonaa waa kulankeenii oo dabcan maalmo qaadan doona insha allahu tacaala markaan isku tagno kulankaas kadib iyo markii aan dhamaysano wixii aan ku heshiino heshiiskaasi uu dhamaystirma si fiil u dhamaystirmaa waxaan ku xijin doonaa haddii ilaahay idmo sarbeygii ama maaragtay sahankii koowaad ee ah in loo sameeyo dekeda dhismaheedii oo aan khubaro ku takhasusa keeni doono waktigaas kadibna haddii ilaahay idmo asbuuciyo kadib markaasna insha allah waxaa lasoo saari doonaa naqshadiyo iyo master balanki oo complete ah oo dhamaystiran kadibna waxaan xayeysiin doonaa kamanigii bixi doonaa hadii la dekeda waxaan rajeyneynaa in ay soo xirmi doonto broseskaas ilaa bisha labiyo tobnaad hadii ilaahadno wixii ka horeeya in soo xirmaan rajeyneyna waktiga badxirinkaa lagu jira oo aan sahlaynin hadeer in saankii hadda la bilaabo saankaas wuxuu bilaabmi doonaa hadii ilaahadno bisha sagaalaad hadii ilaahadno ayuu bilaabmi doonaa markii saankaas oo dhamaada hadii ilaahadmana shirkadii qaadan lahayd baa la xayeysiin doonaa delivery meeshii loo gaarana waxaan rajeynayna ciidii koowaad in ay badda maaragtay dekeda hubiya ku shumi doonto oo la duugi doono oo shaqadii ay saas ku bilaabo doonto insha allahu tacaala balankeenna waa sidaas markaas kadibna waxaa soo bixi doona waktiga waa sheegi doonaa ay qaadanayso shaqadaas ay kusoo afjarmi doonto oo deked kombolida ay qaybtii koowaad ay kusoo dhamaan doonto insha allah